dhaqashada nimcoolida sida geela ariga looda iyo tabcashada beerta waa dhaqan ay caan ku tahay bulshada soomaaliyeed ahna hidda soo jireen oo jiilba jiil ka dhaxlay waxaana dadka xoolaha raaca ama dhaqaaleeya loo yaqaana geeley ariley ama looley halka kuwa dhulka tabcadana loo yaqaana beeraley mana aha wax kugu cusub waana hubaa inaad aqoon badan u leedahay magacyada ku lifaaqan dadka xoolaha dhaqda oo muujinaya qofba meesiga uu leeyahay ama la joogo hayeeshee waxaa jira dad qaaday wadiiqo ka duwan middaa caankeen soo sheegnay shiniga gacantaydiisa usaarantaa ujeeda umalayna oo ugu dhex jiro dabkan shiniya looshida oo in lagu gooyla rabaa meeshan waa dhagaxley gaar ahaan lagta lagdheera la yidhaaho dhexdeeda beer ah ani waxaa la yidhaha cumar shini waad ii jeedaan umalayna kani waa cumar shiniilo ku nool xerada qaxootiga dhagaxley shiniyaan gooyi rabaa insha allahu tacaala jeegii malabka lagu shubayo waa kan burushka aad u jeedo shinida markii kabarta lasoo bixiyo saa lagu dhahaa lagu dhabaandhabaa bilaabahan kabartaa lagu gooynaa dabkan shinigaa lasaga qiijinaa shiniga waa ujeedaa si ay ugu jirto shiniga dhawaaqiisa waa maqlaysaa umalayna
bartamaha dooxada lagdheera oo marta duleedka xerada uu ku nool yahay ayuu ka samaystay beer uu ku xanaaneeya shinnida malabkeedana uu ku maareeya nolosha qoyskiisa muddo dheer ani waxaa lihi dhahaa cumar cabdulaahi aadan laakiin shinniyo baan ku naanays ahay shan iyo toban sano markii jiray iyo maanta oo lixdan iyo lix sano jiro on dib u celiyey intaas shiniyaan la xarbiyo ha haa naagta hadda ilmaha ii hayso alxamdulilah shiniyaan ka guursaday saddex neefoo geela waa ka gaday alxamdulilah waa ka dhaqana goormaad halkan ku beertay beertan had beer baan dhex joogna adiga ad leedahay oo shinni keliya beertan toban sano waa haya sanadkan waa iga barid insha allah shinnidiina xooraa iga galay hadda dooshaan tan eh od u jeedno meeshay la ag tahay way bannaan tahay tan way bannaan tahay xooraa raray alxamdulilah insha allahu tacaala waa ku dhaqana cumar cabdulaahi aadan oo loo yaqaano shineele ayaa iga sooray shinnidiisa wuxuuna igu soo dhoweeyey kabar malaba kaftankan ayaanana dhex maray
maxamedow ku dhufo ku dhufo adiga halaha geelaysa bata ku dhufo ujeedaa horta waa malabka caadiga waa malabka caadi waa kan aniga laftii had malab ku dhufanaysa ma waa malabkii oo caadi malabka magacii waa kabar cad kan kabar cad baa la aad buu macaay laakiin aad aad u macday zaa'id maasha allah kabar cad baa la dhahaa muddo intee dhan bay ku samaysaa shinnida kan oo kale ay labaatan iyo shan maalmood camal ha malabka hoo malabka hoo
maasha allah kan oo kaleeto waxaa ku laarka la maqlay maaha farda ma cun maxaa u malayni alxamdulilah amba malab ku dhuf waa marqaani qaasku marqaan arki jireen waa malab ku marqaan maasha allah haddaba shinnidu meeqa nooc ayay u kala baxdaa saddex qabiil kow waa shinni gaduud shinni madow shinni waraabaa la yidhaha marka marka bal dadka aan fahmaynin shinni madow shinni waraabe shinni guduud maxay ku kala duwan sidee lagu shinni gaduudda jeel camal ay ka dhigan tahay marka haddii ilaahay kuu roon yahay shinni gaduuddaas saddex bilood intay u saaran tahay malabu ugu dhargaa ugu yaraan saddex caag afar caag waa ka heli shinni waraabada shan bilood lix bilood meeshii ku gaarto aday malab ad ku qanacdaad helaysaa shinni madowda hal sana meeshii aan ku jirto laba iyo toban bilood caagoo saddexle haddaad ka hesho kuma darayso shinni madowda marka ugu malab yar ugu malab yar uguna qaniinyo badan uguna baraka yar ugu dhib badan
haa waa gartay shinnidu waxay leedahay qaab maamul sare ay boqoradu hogaaminayso waxayna u dhisan tahay nooca ciidamada kumaandooska sida uu sheegay cumar shiniile boqorada waxay u shaqaysaa iyada horta ma shaqayso waa loo shaqeeyaa laba iyo toban walxaad ayaday la shaqeeyaan wasiiradeeda waaye laba iyo toban kamida shinnida haa waa wasiiro waa wasiiro laba iyo toban waa booyadoo biyahay u keenaan laba iyo toban waxay u keenaan sahankay u baxaan laba iyo toban iyaday la taliyaan laba iyo toban injineero ay kabrahay dhisaan laba iyo toban niman waay ayaday boodaan waa naag ayada adi sidaad ku baratay cilmigaas ah in shinnidu intaasoo qayba sidii dowladda u dhisanta oo kale wasiiray leedahay waaba baarlamaan wuxuu yaqaanaa sida loola macaamilo shinnida iyadoo aan qaniinin ayuuna gacanta dhex geliya sanduuqyada shinnidu ku jirto uu malab ka soo saaray shinnida hadda waa carbisan tahay waatan gacantaa la gelinaa waataa saasaan u gacanta u gelinaa waa kaa shinnida anka dhabaandhabaay horta bilaaban maxaad ku qabat bilaabahan kabartaasaa lagu gooyay aad arkayse buruskan shinnigaa lagu dhabaandhabaa dhanka kale xilliyada abaarta sida xoolaha shinnidu waxay u baahan tahay daryeel iyo xanaano gaara sifay u soo saarta malab waxay abaar u roonta madba la helaayaba abaar dux ma leh markii abaar dhacdo waa la raraa markii abaar dhacdo haddiita rari karin waxaa loo samaynaa gelleya loo soo shiidaa saxan ballaarana loo shubaa waxa yaroo sokoraa loogu daaraa meel dheere meelaa loo saaraa shaha loo karinaa sokorta meel dheeraa loogu dhigaa qaxwo qorfo iyo heeraa lagu daraa meelaa loo dhigaa dhagxaanaada biyaha macnaha si ay ugu daadan loo dhex saarsaara iyo geedo iyo qashin macnaha biyina waa haysataa badarna waa haysataa markaa guurayso abaartiina ma saamaynayso marka shinida waxaa leedahay shah baa loo kariyaa haa Hey, waa sida iyo nabad eh, raashinna waa la siiyaa xaqiiqa xagga cimilada ee afarta waqti ee xagaa dayrta ama jilaalka dayrta iyo guga iyo qorxeedka ee xilligay ay ay mala badantay lix bilood malab waay lix bilood labaatan maalmood ayay malab leedahay lix bilood labaatan maalmood ayay malab leedahay lixdaas bilood yaa waay saddex bilood oo gu ah saddex bilood oo xagaay ah waa lix bilood labaatan maalmood oo kala dambeedka deerta soo isoo dhowdahay ayay malab leedahay waa sida hadda aan taagan yahay oo kale Waa gartay, marka maadaama hadda maalin dhowlee lagu shushubi kuwaan waan gartay maxaad ka codsan lahayd hay-adaha samafalka ah iyo dadka taageera dadka xirfadda leh sidaad oo kaleeto waxaan ka codsan lahaa waxaan u baahanahay obarkii dharkii loo geshinaay waxaan u baahanahay sanaadiiq sanduuqyadii sanduuqyadii oo sida gargaja ay samaynaysay Gargaja.
haa qaybta beeraha iyo qaybta beeraha iyo ee, yaambo iyo masaar iyo adiga wixii liigu caawin karo hadba liigu caawin karo cumar ayaa ku qanacsan dhaqashada shinnida isagoona xusa inuu ka helo biilka reerkiisa maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab